ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhaawacantay shaqaaqo maanta ka dhacday xabsiga weyn ee magaalada hargeysa rag ka tirsan maxaabiista ku xiran qaybta e ama qaybta a oo ay ku jiraan maxaabiis u xiran dembiyo waaweyn oo ay ku jiraan kuwo u xiran argagixisnimo ayaa dhagaxan ku weeraray ilaalada xabsiga intii shaqaaqadu socotay ayaa biliiska waxay soo xireen qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada oo halkaasi u tegay soo tabinta dhacdadaasi wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cabdulle ayaa warbixin arrinta la xiriirta soo diray
taliyaha guud ee ciidanka asluubta somalilan axmed yuusuf cawaale libax ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada hargeyso maanta duhurnimadii iyadoo wararkii hordhacaha ay sheegayeen in qaar ka mid a maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeyso ay gadood muujiyeen islamarkaana isku dayeen in qaar ka mid a ilaalada xabsiga ay qoryaha ka qaadaan taasoo aan suurto gelin taliya libaax ayaa carabka ku adkeeyey in shaqaaqo sida uu hadalka u dhigay qaar ka mid a maxaabiistu ay ku kaceen ama ay sameeyeen ay arrintu ahayd waxaana uu yidhi isagoo arrintan faahfaahinaya waxayna shaqaaqadaasi ka dhacday is-afgaran waa ay isku afgaran waayeen hal nin oo maxbiisa oy u tirinayeen edab darro in loo soo geliyo in kale kabacdi qaar baa ka faa'iidaystay buurka dhexiisa taliyaha ciidanka asluubta somalilan genaraal libaax ayaa dhinaca kale tilmaamay in dacwadu uu ka qabo sida uu hadalka u dhigay dad uu tilmaamay inay buunbuuninayeen dhacdadan inkasta oo aanu cidna carabka ku dhufanin dadka buunbuuninayey ee ka sheekaynayey in ay wax dhaceen askar qoryo laga boobay waxaanu sheegaynaa moral xumada beenbeentaa ee askarteeda laga sheegay dacwaanu ka qabnaa in askari loogu talagalo in maxaabiistaha iyo layidha qodigiibaa nin maxbuusi ka qaatay oo ku faltamay waa waa waxaanu rabno in sharcigu wixii uu leeyahay lanaga mariyo kana yeeli mayno cidna geesta kale tan iyo markii ay dhacdadani soo baxday maanta duhurnimadii waxaa jira koox wariyaal ah oo ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa kuwaasi oo ka kala tirsan warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha magaalada hargeysa si kastaba ha ahaatee taliyaha guud ee ciidanka asluubta somalilan jenaraal axmed yuusuf libax waxa uu sheegay inay jiraan qaar ka mid a askarta oo dhaawacyo ay soo gaadheen oo ay dhagaxaan la dhaceen maxaabiistii isku dayeyna gadoodaan khasaarahana waxa uu tilmaamay in intaasi wax ka badani aanay jirin askarta way karaysay inay ninkii dhagax qaataba iska celiso laakiin ma ay samaynin sidii ugu wanaagsanayd ee nin askariya oo somalilanah oo haya maxbuus ay walaala yihiin oo dembi u xidhan oo u ilaalinayay bay u geliyeen jeelkii uu ku jiray qolkii uu ku jiray iminkana qol walba ninkii ku jiray baa ku jira wax dhibaato oo kale oo dhacay ma jiraan nin askarta dhaawacantay waa dhowr nin dhagax ay qaateen ay ka goosteen sibidhka meesha ay ku dhufteen baa wax gaarsiisay waa dhacdadii ugu horreysay sanadahan ugu dambeeyey ka dhacda xabsiga dhexe magaalada hargeysa oo ku yaalla bartamaha magaalada hargeysa isla warkaana si weyn loo ilaaliyo waxaana xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa uu yahay ka ugu weyn guud ahaanba jeelasha ama xabsiyada ku yaalla somalilan kaasoo ay ku xidhan yihiin maxaabiis tiro badan oo dembiye kala duwan xidhan qadar maxamed cakulle v o a hargeysa